بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمة أفر يتبنات maanta waxaan cinwaan ugu dhignay arriba waxaan u dooranay riba macaasidii aan ka soo hadalnay si guud ahaan buu qeyb ka yahay laakiin waxa weeyaan waa mucaamalada dadka muslimiinta ah si xoogle u dhex gashay waa dembiga keliya ah oo waxa inta waciid iyo goodin ilaahay rasuulkiisa ka soo arooray dembi lamid aho bacda lshirki billaahi tacaala uu ka soo arooray ma jiro xataa qiila oo loo yiri imaam maalik baa la weydiiye oo layiri nin baa yiri aniga xaaskayga way iga furan tahay haddiiba la helo dembi oo gaalnimo aan ahayn ee ka weyn riba hadday jirta buuri marka imaam maalik wuxuu ri bal igu soo laabo markuu aada nusuusta u raadiyey oo iri xaaskaada iska hayso dembi ka weyn inta ku soo aroortay ribo wax oo ku soo arooray waan waay buuri aniga waadna arki doontaa waxa waciid i ku soo arooray waa la ogaan doonaa ribada iyo keyrkeedaba waxyaalihii gumaysiga la yimid ay kamid yihiin caalamulislaami gumaysiga ka hor ma aqoonin wax riba la yiraahdo calaa sabiili fardi qof iska gooni oo dad ula dhaqmo oo damac uu qaada waa la arkaa laakiin mujtamaca dowlada caalamulislaami ma aqoonin ribo wax la yiraahdo ayada keligeed ma aha waxaan dhan oo fasaad oo caalamulislaami lagu burburiyo akhlaaqda laga baabi'iyey waxa weyaan oo loogaga baabi'iyey waxa uu la yimiday gumaysiga saadiraadkiisa waa mar aan turki tagay taariikhda oo khilaafa alcuthmaaniya ayaan aada u raadinayay waxaa iigu yaa badneed waxaan arkay sawd iyo iyo suura aflaam laga duubay sida ay u dhaqmi jireen nimanka cuthmaaniyiinta ah ee dumarka inay xijaabtaan iska daayay inay guriga kasoo baxaan baa ceeb ahayd waxaa la yiri awal imraa oo wejigeeda fayday waxaa ugu horeysay naagtii uu kamaal ataaturki uu qabay uu guursaday marka reer galbeedka loolan baa ka dhacay dowladda cuhmaaniga ayaga markay arkeen ninkan oo ragga madaxda waaweyn ku jiro oo naagtiisana ay madaxa faydatay yay aada xoog u saareen wallahi nin lala dhaqmi karo weyaan bay yiri ninkan asigay xoog saareen way buubuuniyeen ilaa xisbiga madax ka noqdo ilaa uu dowladii ka qabsado haddee shaqadii loogu talagalin waa dadkii sidaas ahaa yaa gabdhihii guryaha inta loogu tagay yaa waxaa loo xiray waxa weya sarwaal dabagaabi iyo iyo shaatiyaal baa loo wada xiray suuradii baa la keenaa taariikhda iswada bedelka uu ku yimid marka waxa weeyaan waa imtixaan ninkan gaalada markuu ku gumaysto waxa ugu weyn uu xooga saaraya waa caqiidadaada iyo diintaada sababtana nin caqiida lahoo ilaahay ku xiran si loo hogaamiyo waa adag tahay marka in caqiidada zaczaca laga geliyo marka asiga ku xirnaadaan ayaga muslimiinta ay gaalada ku xirnaadaan ay talada ka qaataan liannu iimaan oo macno le maleh wa ilaa ninka muslimkaa towjiihaadkiisa ilaahay buu ka qaadanayaa cid kale inay waxay rabto ay ka samaysata ma dhici karayso ribada waxaan u doorannay mujtamaca waxa weeyaan ixsaankii mujtamaca wanaaggii lagu yaqiino o dhan waxa baabi'iyey ribada bay noqotay lianna waxaad ogaanaysaa dadkii tujaartahay hadday riba la dhaqmayaan nin riba ku dhaqmaya ummad khayr u samayn maayo lacag deyn ah oo qofki iska soo celiya ma samaynayo sadaqa lama baxayo zaka lama baxayo ninka hadduuba riba la tacaamulay liannu kayfa yucqal nin riba u bareeray wuxuu zaka ka bixinaa waa maha xoolihiis waaba xaaraam muxuu sadaqaysanaa xoolihiisa waa xaaraam marka wuxuu le aniga xoolahayga waa ku raaxaysanaya inaan wax kale iska bixiyo diyaar mabuu ihi ummadii oo dhan waxaa marka noloshii reer galbeedka ayay sidaas ku wada qaateen ixsaan wax la yiraahda ma jiro io dhiib aan kuu dhiibe dantaydana meesha iga tus saas unbay noqotay waxoo dhan ayib marka mujtamaca oo ribaha ku dhaqmo weligiis ma hormarayo liannahu lacag bas uu ka ganacsanaya horumar ma jirto beero in la geliyo dhul in la geliyo warshado in la sameeyo ma jirto bangiga nin buu lacag ka qaadanaya boqol kun mathalan oo doolar ninkii wuxuu leeyahy bangigii sanad kadib baan ku siinaya boqol iyo labaatan kun ninkii marka waxaw lacagteyda waaba ii shaqaynaya aniga labaatan kun baan suguhaya iyo iyadoo isla socoto bangigana ninu intuu yeero lacagtuu hadda boqol kun ninka qaatay nin kale intuu u dhiibo uu leeyahay adigana boqol iyo afartan kunaan kaa raba fiiri marka ninkii hore waxaa u laabanaya labaatan kun oo dheeraad oo ribaa bangigana labaatan kun uu ka faa'iidaya lacagta markuu iska celiyo marka lacagtii baa saa isku wareeraysa wax horumar la yidhahdo intaaj la yidhahda ma leh marka mujtamaca oo ay ribo ku faaftay diin lagama sugayo lianna waxaa weyaan dad iska quustay oo macsi u bareeray maalin kastana arkaya waxaa ku soo arooray ribada iyo dhibkeeda oo fahmaya waxa weeyaan markii ribadii caalamulislaami lagu dabaqay dadkii markaa dadka diinta ay ka sugayeen inay yidhaahdaan wa ruuxan waa xaaraam waa inaan annaga muslimiinaan nahay inaan waajibkeenna oon u qubno oon muasasaad samayno oo caqiidadeenna iyo shareecadeeda waafaqsan way dhihi waayeen waxaa shaqaay u noqotay dadkii culammada markaa u jooga caalamulislaami iyadoo aanan dowlad gooni u sheegaynin in la yidhaahdo daruuraa timiday siday tahay wax yaalla aan la dhaqanno lacag dhul lama dhigi karo ribadii waa kaas bunuugtii ribada halala dhaqmo lacagtii hala dhigta halaga soo qaato sidii bay noqotay waxaana la ogyahay qofka bani aadamka hadduu shaqo ka dhigto waxa jira la jaanqaad weligiis meel ma tagay laakiin hadduu yidhah war waxaan caqiidadaydii diintayday khilaafsan yihiin waa inan keenaa aniga dad baa ilaahay iga dhigay ilaahay baan ku xiranay kaalmada ilaahay baan ka sugaya waa inan badiil keenaa hadday ku murgi lahaan wax badan bay noqon lahayd wacyigii islaamka yaa dhashay saxwadii islaamka xarakaadka islaamiga ahaa caalamulcarabi baa ugu horey waa xoog baa la saaray culays ay dadkii markaa xukuma ayna celin karin bay noqotay dantii ay keentay in bunuugtii ribowiga ahaa laga takhaluso ama loo ogolaado in ayada agteeda laga furo bunuugtii islaamiga ahaa ummadii faraj weyn bay u noqotay wixii ka dambeeya inay jid awal la hagaaji bay iska noqoto markaa bunuug islaami ah afrika iyo meelihii kale laga wada furay bitowfiiqin min allahi tabaaraka wa tacaala farqiga u dhexeeyo mucaamalada bangiga ribowiga iyo midka islaamiga mathalan fiiri nin baa waxaa hal malyan bangigaan u dhiibay hadduu ribowi yahay wuxuu leeyahy malyankaas sanadka markay dhammaata malyan iyo laba boqoloo kun oo doolaraan kaa raba ninkan muslimka hadduu bangiga malyuun u dhiibo hadday ay tahay ammaano iyo hay hadday tahayna waxba lagu sii maayo malyankaadi unbaa meesha ku yaalo bangiga haba ku shaqaysta hadduu rabo hadhow lacagtaadi unbaa lagu siinaa haddii waxaad ugu dhiibta ay ahayd malyankan igu shaqayne waa lagugu shaqaynaa waa lagu heshiinaa wixii kasoo baxo faa'iido ah yaan intaas u qaybsanaynaa hadday faa'iido dhasha wixii laysku waafaqaa la qaybsana hadday dhali wayso cid wax loo raacanaya ma jirto haddii inta maalgelin lagu sameeyo malyankii ou laba boqoloo kun ou khasaaro ninkii sideedii boqol unbaa loo celinayaa marka bangiga islaamiga wuxuu u shaqayn karaa si raaxa ku jirto oo culays aysan haysanin laakiin bangigan ribowiga ah malyankan laba boqoloo kun oo dheeraad ah laga rabaa cir iyo dhul meelu ka keenila ama ha khasaara ama ha faa'iido ama ha la xira ama duruuf ha timaado laa yahumuhum marka sidaasaa keenaysa inay ribada ayna socon karin ayib waxaan doonaynaa markaan inaan bal ribadii wax yar aan kan idhaahdo wax laga gaari karo shan iyo toban daqiiqa ma ah ribada sideedaba muxaram fi jamiici aladyaan wax xun sharaaicda hore towxiidka waa ka siman tahay laakiin furuucda meelo badan ay ku kala duwan tahay meelaha ay ku wada siman yihiin waxay ka mid tahay ribadii ilaahay subxaanah wa tacaala asoo nooga hadlaya يهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل في وحيالها إلهي أو عقاب يهود وحاكمدهد وأخذهم الربا ربا ذا بيكون نقمي جيرين وحي أمم كاهر لغو عقابي adigana ixsaan ku heli maysid waa lagugu ciqaabaya akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum bara'atun fi zubur sunanullahi laa tuxaabi axadan marka sidaas bay ahayd shareecadeenna islaamka ah way xarimtay wa axala allahu albayca wa xarama riba ilaahay beeca in lagu dhaqmo waa baneeyey ribadana ilaahay waa xarimay ribada marka laba qeybay u kala baxdaa wax la yihahda riba nasii'a iyo riba alfadli riba nasii'a laba qeyb u kala baxdo riba alqardi riba duyuun riba alqardi waxa weeyaan ninkan lacaguu ku deyminaa war boqolkaanaan ku deymiyey laakiin waxaad ii soo celinay boqol iyo labaatan markii deynta la bixinay baaba ziyaadada la magacaabay riba alqardi baa la yidhaahdaa riba adduyuun waxa weeyaan boqolkaanaan ku deymiyey maalin fulaan ii keen waxba dheeraad ma saarno maalinkii markii la gaara haddaad keeni waysay ribada kugu bilaabanay riba duyuuna la yidhaahdaa marka aakhirka waa ka siman yihiin ribalqardi iyo riba duyuun laakiin bilaawga horeay ku kala duwan yihiin haddaad ninkii lacag deyn qaato uu sidiisugu soo celiyo oo waxba kale u samaynin riba ma aha markaas laakiin haddii uu bixi waayo maadaama aad bixi waysay markaan inaan dib kugu dhigo deyntii waktigeedii waxay u baahan tahay lacag inan ku dul saaro lacagtiin ku shaqaysanaan ku dul saara sidaasay noqonaysaa riba alfadli waxaa la yidhaahdaa laba shay oo isku jinsi oo laysku gado midkoodna dheeraad uu ku jiro mathalan dahab baa dahab lagu gaday labaatan garaam kanna waa shan iyo labaatan garaam baa laysku gaday riba weeyaan sida aan kuu keeni doono tafsiilkeeda ribada waxa weeyaan cuquubaad adag buu ilaahay subxaanahu wa tacaala yuu ku handaday ninka ee samaynay marka waa loogu goodiyey waxaa ugu horeyso altakhabutu fi yowmi alqiyaama cinda albachi ninkii ribada cuni jiray markii qabriga laga soo saaro isma taagi karo oo bankii oo qiyaamada uma soco karo dhulkuu ku jiitama waa kufaa waa istaaga sidaas baa noloshiisa noqonaysaa ilaahay wuxuu ri aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas ninka ribada kuwa cuno qabrigooda ka istaagi maayaan ilaa nin jinni ku dhacay adduunyadaas aad ku arki jirteen oo dhulka garguuranaya oo kale siduu yahay buu ahaan doonaa baa layidhi marka nin masi jinni qabo siduu u soconaya buu u dhaqmaya waa hal ciqaab waay ciqaabka labaad ilaahay nin ribo ku tacaamulaya ilaahay baraka ma siinayo yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay subxaanahu wa tacaala ribada wixii ka yimaada barakadu ka tiraa sadaqadana ilaahay wuu barakeeyaa hadduuba ilaahay barakadiisa lagaala noqdo wax kastood xoolo gacanta ku haysid holac baa kugu dhex jira adiga dhan iimaan ma lihid dharag ma lihid tuma'niino ma lihid waxaa ka mida cuquubada ribada aliidaanu bilxarb min allahi wa rasuulih haddaad ribo ku dhaqantid waxay ka dhigan tahay adoo ilaahay dagaal u iclaamisay inaad la geshid ilaahayna uu dagaal kuu iclaamiyey sidaas oo kale ilahay wuxuu uri fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih fain lam tafcaluu maa umirtum bihi min alinqitaaci can ariba haddaad ribada ka joogsada ladiin yidhah aad ka joogsa waysaan waxaad ogaataan ood diyaargurtaan ood diyaar garowdaan dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa aad aad la gelaysaan ood aad dhanka tihiin taas u diyaargaroow baa layidhi waad garanaysaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalami kara male fi nahaaya ninka ribada ku dhaqmo waxaa u dambeynaysa guul daro iyo hasiimo si kastaba ha noqotee guul ma gaaray waxaa oo cuquubada kamid ee dadka ribada cuna lacna ninka ribada cuna ilaahay wuu lacnadayaa nabigaa noo sheega wuxuu uri lacana allahu aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawa ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisa wuxuu yiri ilaahay ninkii ribada cunaa waa lacnaday lacnada waxaa raxmad ilaahay baa laga fogey wa muukilahu ninka cunsiinaya ninkaasuu macnaha ribada wakiilu u yahay waxbuu u gadaa waa uu soo gadaa xoolihiisuu ka samaynaa wixii faa'iido kasoo baxay maalkiina ninkii hore u siinaa marka asiga ribaduu dadka cunsiiyaa asiga waxba uu kuma laha ayib wa kaatibahu shaqaalaha waaye bangiga ribada iyo ninka oo ka shaqeeya wa shaahidayhi caqdiga ribadaa dadka markhaatida ka noqoto waxbaa la kala gadanaa oo riba guri ha noqoto dhul ha noqoto ribaa lagu gadayaa dadka markhaatida ka noqoto kuwa cunay la xugum yihiin nebigu wuxuu uri waqaala hum sawaa ay fi lithmi baa lagala jeedaa cuquubada kale waxaa weeyaan oo alkhuluud fi nnaar waabatan ugu daranbo ninkii ribada ka hari waayo oo asoo aan ka towba keenin dhinto ilaahay naartuu ku waarinaya yacni muddo dheer buu ku jiraya ilaahay wuxuu iri waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waman caada ninkii u laabto atacaamul biribaa ninkii u laabto inuu ribada ku dhaqmo markii loo digay kadib fa ulaa'ika asxaabu nnaari naartay ay saaxiib la yihiin hum fiiha khaaliduuna wayna ku waari doonaan marka ribada saasay u adag tahay waxa ribada nabiga caleyh salaatu wasalaam xadiid buu canaawiinta ama amwaasha ribowiga uu ku soo koobay xadiidkii cubaada qaala rasuul اllahi sal اlه alيه wasalam aldahabu bالdahabi wاlfidaة bاlfidaة wاlburu bاlburi wالshaciiru bالshaciiri wاtamru bالtamri wاlmilxu bاlmulxi sawaء bsawaء sawaءa bisawaء yadan biyadin buu nabiga caleyh salaatu wasalaam yihi xadiidkii bukhaarigi marka waxa weeyaan xadiidkaas waxaan ka qaadanaynaa ribada waxay gashaa wixii lacag ahaan loo isticmaalo magac kasta ha yeeshato dirham dinaar doolar shilin soomaali bir wa wa wa way gashaa kow iyo inta kaloo xadiidka lagu sheegay oo ah shaciir waa misagadeena mid kasii hooseyso shaciir iyo timirta timir waa la yaqaanaa maxaan ku irahdaa bur waa la yaqaanaa milxi waa cusbadii kuwaana waxay daliil u yihiin cinwaan u yihiin wax allaale wixii la miisaamo oona wax la cuno ah oo la kaydsado ribo waa gelaysaa shay la miisaamo oo madcuumaad ka midoo la cuno oo haddana muddo aali karta hadday noqoto in in laysku gado ayagoo kala dheer oo kala badan ribay noqonaysaa ayib waxal oo la beegana waa lamid oo kay la geliyo oo wax la cuna lana kaysada hadday yihiin ayan ribo waa gelaysa waxaa wixii kasoo haray ribo ma gelayso xoolo laysku gado hal neefoo geele laba waa ku gedi kartaa ariga sidaas oo kale dharkii oo kale hal go laba go waa ku gedi kartaa guri laba guri hal guri waa ku gedi kartaa ribo ma gasha waxaas laakiin waa waa madcuumaadka iyo iyo lacagta bay gashaa ayib waxaa loo baahan yahay in la ogaado dad badan baa waxay aaminsan yihiin ribada inay qurxiyaan yaa markii isticmaarkii ama dadkii gumaysiga inoo yimiday yaa ribadiyaa lagu magacaabay faa'iida waxaa lagu leeyay bangigan la dhaqan lacagtaada faa'iido kuu soora sidii asagoo xalaal kusoo shaqeeyey oo xoolo xalaal dhaliyey aa lagu leeyay faa'iidadii ka qabso faa'iida ma ah waa riba in magaceeda lagu magacaabay ahayd nabiga caleyh salaatu salaam wuxuu yiri dad waxaa dhici doona yashrabu naasu min ummati alkhamra yusamuuna bigayri ismiha dad waxaa imaan doona ummadeyda kamid eh ee khamrada cabayo magaceedina ka bedelaya sayna u arkaan dadka inay wax fiican samaynayaan hadda khamradii magaci waa laga bedela sharaaba ruuxi baa lagu leeyahay yani sharaabka qalbiga u fiican ayna riba ayna alkhamru oo ay qalbi u fiican tahay ribadii lagu magaca faa'iida lagu magacaabana baabkaanay kelaysaa waxa waa ixtiyaal waxaa weyaan xiilo wixii loo samaysto marka waxaan rabaa laban mucaamalo keli ah oo soomaalida ay ku badan tahay inaan ku baraarujiyo maadaama aanan ka gaari karin waxa sarafka la yidhaahdo hadda doolara la qaaday shilin soomaaliya lagu sarafa ama lacag kale lagu sarafaya waxaa la rabaa hadday shaygii isku jinsi yihiin dahab dahab lagu gadaya hadduu yahay labaatan garaam labaatan garaam inuusan kala dheeraanin haddii kow iyo labaatan garaam lagu gada labaatan garaam ribaad ku dhacday marka qofkii wuu isweydiin karaa oo labaatan garaam in labaatan garaam lagu gada maxay ka dhigan tahay macnaheeda taa waxay tusinaysaa dad badanoo tulaabulcilmi inayna fahmaynin dahabka marna lacagow noqdaa oo diinaar ah soo dahab oo diinaar ah oo labaatan garaam oo ka samaysan dahab kaloo la guntado oo labaatan garam waa ku gada kartaa lagu leeyahay laakiin inay wasankooda islamid yihiina la rabaa hal faraanti oo cusub mid horeo qadiima haddaad ku gadaysid inay garaamkooda kala badnaanin leanna nina qadiimka ayaa rabo nina midka jadiidka u rabaa inay isla miisaan ahaadaan waxaanan ansaxayn ina tiraahda faraantigayga qadiimka ah labaatan doolaraan ku daraa dheeraad eh adiga labaatankaada garaam jadiidka isii ribo weeyaan waxaa la doonayaa midkan qadiimka adiga suuqa iskaga doolar ku gado doolarkii soo qaada midkii jadiidka ahay ku raadsa lacag kale ku darso ama intuu kuugeykaada ku gado waa la ogolyahay taa waxa weeyaan inaad fahamtaana loo baahan yahay marka ribada meesha soomaalida war ay ka haynin waa meesha markii wax laysku gadaya dumarka uga badan dahab hore oo labaatan sano yiilay la qaadayaa konton garaam yaa waxaa lagu soo gadanayaa oo qadiim ah soddon garaam oo jadiide waa ribo waay sida looga bixi karana kan qadiimka iska gad wuxuu kuu gooyo lacag kale kusoo darsa ama intays kuu gooyo wax kusgado waa sax waxaa oo khaladka ka imaan karaa waxa weeyaan sarafka nin baa boqol dolar boqolkan dolar iyo saraf imise joogta hal milyan oo shilina joogta aye waxaad isii siisaa shan boqoloo kun isiisii shanta badhu waa kugu imaanaya waxa weeyaan nebigu wuxuu uri yadan biyadin halaguu kala qaato xoolihoo kaamil malyankaada qaada boqolkiina bixi haddaad qeyb kamid sarafkii qaadatid lacagtiina waa soo noqona aad tiraa ribaad ku dhacday marka waxa weeyaan inaad tiraa niyahu intii aad haysid io saraf inta kalena ii soo celi waa qaadana lacagtayda dolaraan ku qaadana hadhow markii aan doono yaan sarafanaya inaad tiraadid waay marka labadaas masalo waa muhim jiddan in lagu baraarugsanaado dabcan intaaska xagga ma keeni karto kelimadan yaroo kooban sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed